olole nadaafadeed oo aan kala joogsi lahayn ayaa maalintii afraad waxa uu ka socdaa xaafadda kulmis ee magaalada jowhar waxaana ololahan horkacaya maamulka xaafadaasi iyadoo haween badan oo deegaanka kasoo jeeda ay dhabarka u xirteen sidii loo xoojin lahaa nadaafadda iyo bilicda xaafadda kulmis meel u dhow garoonka kubadda cagta ee xaafadda kulmis ayaa laga waday jarista geedihuudka iyo kanadiifinta xafaayadaha wasakhaysan qaar ka mid ah xubnaha shaqada ka waday nadaafadda xaafadaasi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada wax kasta oo deegaankooda lagu qurxin karo saxro cumar waxaan aan ka shaqaynaa nadaafadda xaafadda kulmis waxaan ka shaqaynaa xafaayadooyinka iyo wasakda iyo wasakda lafaha baroodada iyo wasakda oo lasoo shibaayo xaafadaha waxaana soo hogaamayay gadoomiyahayna yaxaye yaxaye xasan xaafadda kulmis ayaan ka shaqaynaynaa muddo waxaan ka soo baxay xaafadda kulmis waxaana ka shaqeeyaa xafaayadaha iyo geedaha yahuudiya oo waddankeena oo ku yaacay waxaana nagu hogaaminaya gadoomiye yaxye xaafadda kulmis ayaana ka soo baxay waxaan u sameynaynaa ilaa waddankayna macnaa marka uu roob u do-o xafaayadaha ilaa xaafadda ayay nagu soo galayaan geedkan yahuudiyana dadka way duraayaan sidaas darteeda ayaan u shaqaynaynaa macnaa inaan geed yahuudi meeshaan ku aragna in aan ka garaacno haddii aan nahay dhallinyar xaafadda kulmis oo nagu hogaaminaya gadoomiyaheena yaxye dhinaca kale gudoomiyaha xaafadda kulmis yaxye xasan sheikh ayaa bulshada xaafadaasi ugu baaqay in laga digtoonaado qashinka lagu soo qubo goobaha aanan ku habbooneyn iyo in qof kasta uu ilaaliyo nadaafadda aggaarka gurigiisa waxaan ahay gudoomiyaha xaafadda kulmis waxaan ku jirnaa nadaafad oo samanadan baxaad xilliga gu-a wixii ka horey aan la qabanin oo cabaayad iyo wasaq iyo isbartida ku-aadkeeda ah nadaafadda maanta kula afar aan ku jirnaa afar maalmood aan ka shaqayno haynaa waxaan jecelnaa ilaa iyo aan ka nadiifino waaxda aan gudoomiyaha u ahay xaafadda kulmis inaan nadaafaddaas aan ka sii wado mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad amar ka soo baxay ustaad hirshabeelle gudoomiyaha gobolka degmada ku-xigeenada duqa magaalada iyo anu ah gudoomiyaha xaafadda kulmis waxaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad buu ugu digayaa in nin walbo hortiisa soomaalidu waxay tidhaahdaa maxadiidintayn waxay tidhahdaa nadaafaddu waa iimaanka barkiis marka intuu tilaaba oo ku jiro ayuu cudurkuna ku jira nadaafadda marka waxaan leeyahay nin walbo oo mase degmada jowhar ah khaasatan xaafadda kulmis in ay nadaafadda ku dadaalaan ay maxaa mar labaad iyo mar saddexaadba ay iska nadiifiyaan hortooda nin walbo saddex mitir afar mitir hortiisa ah ayaan ugu baaqayaan xaafadda kulmis si kastaba ahaatee ololahani ka socda xaafadda kulmis oo ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada jowhar ayaa qayb ka ah ololo nadaafadood oo mar walba uu ku xoojiyo maamulka degmada jowhar si loo xoojiyo quruxda iyo bilicda magaalada jowhar